bismi illaah alxamdu lilaah sala allahuma waslama cala nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihadihi ila yowm iddiin ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle walaalayaal inagu kulmiyey guri ka mida guryihiisa innagoo u nimid inaynu faa'iidaysanno oo aynu kororsanno aqoonta aynu u yeelanayno ama aynu u leenahay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waa nicmo weyn walaalayaal marka ma hadda koowaad ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala lahu alxamdu waalminnatu waalfadl ilaahay mahadda iyo minnada galladda iyo fadliga isagaa iskale mahadnaqaa ilaahay subxaana wa tacaala dabadii waxaan u mahadnaqayaa ashaykhayn alfaadilayn labada shaykh ee ka mida culammada waaweyne dalkeenna ashaykh muusa maxamed cabdiraxmaan tarax abulxasan iyo ashaykh axmed cabdisalaam aadam abu khaalid jazaahum allahu khayr aljaza canna wa can alislaami waalmuslimiin muxaadarada ciwaankeedu yahay ayay labada sheekh inoo daadihin doonaan culuwu himmati salaf fii talabi alcilm wa lusuumi adabih dadkeenni wanaagsanaa ee khayrka badnaa iyo salafkii sida himmadooda dalabulcilmiga ay u leeyihiin uu ahaa himmadoodu u sarraysay iyo edabta iyo akhlaaqda cilmigu uu leeyahay laasimiddiisa labada sheekh mawduuca laba qaybood bay u kala qaadan doonaan qaybta koowaad oo ah culuwu himmati asalaf fii talab alcilm yacnaa himmada salafku siday u sarraysay waxaa inoo qaadaa dhigi doona oo waxa weeyaan inoo soo bandhigi doona ashaykh muusa moxamed cabdiraxmaan abulxasan edabta iyo akhlaaqda cilmigu leeyahay laasimiddiisana waxaa inoo geli doona ashaykh axmed cabdisalaam aadan abu khaalid waxaan ku soo dhoweynayaa sheekh muuse oo qaybta hore muxaadarada inoo geli doona insha allah falyatafadal ishaykhu mashkuuran maajuuran biidn illahi caza wajal
alxamdu lilah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcala aalihi wsaxbih wslama tasliima kaiira ila ywm اddiin ama bacd asalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu asal اllaha tacaala an yubaarika في hذا الجمع المبارك وأن يبارك في أهل هذا المسجد وأن يبارك في شيخ المسجد وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يسدد أقوالنا وأفعالنا بإذن الله تعالى سدا شيخ عبد الرحمن تلمامي وحا أن اسكما قشين دورنا wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga furo mowduucaa ku saabsan cilmiga qaybta ugu horaysa een wax ka odhan doono insha allahu tacaala waxa weeye culuwu himmati salaf fii dalab alcilm hanka sarraynta salafka iyo dadkii wanaagsanaa ee hormoodka inoo ahaa uu sarreeyey barashada iyo raadinta cilmiga ay dhiganayaan ay raadinayaan hansarraynta selafka baab kasta oo abwaabta diinta ka midaba waa uu gelaya oo hankoodu waa uu ku sarreeyey hadday noqoto cibaadaadka salaadda leh soomka leh xajka leh hadday noqoto dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xuskiisa hadday noqoto jihaadka hadday noqoto wakhtigooda siday u ilaalin jireen ay uga faa'iidaysan jireen laakiin mowduucan hadda waa hankooda sarreeye ee ku saabsan cilmiga taxsiilintiisa iyo barashadiisa marka ugu horraysa qof kasta kama qarsoona oo muslima qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay barashada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala la baranayo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa aqoon iyo macrifo loo yeelanayo waxa ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan ee qofku wakhtigiisa uu ku bixiyo waa barashada diinta islaamka inuu fahmo uu barto qofku hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waayo cilmiga sharciga ah waa miiraahu alambiyaa waa dhaxalkii ambiyada laga dhaxlay sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alculamaa warahatu alambiyaa culummadu waxay dhaxleen ambiyada wa ina alambiya'a lam yuwarihuu dirhaman walaakinahum warahuu alcilm ambiyadu may dhaxlin oo kamay tegin adduunyo iyo dirham laakiin waxaa laga dhaxlay oo dadkaay dhaxalsiiyeen waa cilmiga faman akhadahu akhada bixadin waafir qofka cilmiga barta oo dhaxalkii markaas ambiyada ah waxa uu qaatay dheef weyn ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi cilmiga sharciga barashadiisu waa dariiq alrifca waalciza fi اddunya wa fi alaakhira waa waddada qofku uu ku gaarayo sarraynta iyo cizada iyo sharafta adduunya iyo aakhiraba yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi waxaa ilaahay kor uu qaadayaa kuwa iimaan kale iyo kuwa cilmiga la siiyey darajaad laba arrimood amba laba sababood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay aayaddaasoo qofka kor loogu qaadayo waa iimaanka iyo cilmiga markaasaa waxaa ilaahay inoo sheegay dadka cilmiga la siiyey darajaad sare oo qofkaan cilmiga lahayn ilaahay subxaanah wa tacaala kor uga sii qaadaya rasuulkeennii suubanaana sala allahu calayhi wasalam isagoo aayaddaa markaas inoo sharaxaya o inoo fasiraya ayaa wuxuu yidhi xadiiska alimaam muslim fii saxiixuu ku soo saaray min xadiidi cumar bn khadaab ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay subxaanah wa tacaala kitaabkan qur-aanka dad buu kor ugu qaadaya qaarna ilaahay subxaana wa tacaala hoos buu ugu dhigay qofka qur-aanka barta ee ku toosnaada ee ku camalfala rifco iyo sarrayn ayuu adduunyaya aakhira u noqonaya qofkii ka jeestay ee ku camalfali waayana hoos baa ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhigaya sida xadiiskii kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay alqur'aanu xujatun laka wa calayk qur-aanku aduu kuu xujoonaya oo uu kuu doodaya amba xujo ayuu adiga kugu noqonaya aduu kugu dacwoonaya siduu xujo markaas kugu noqonaya waxaa fasiraya xadiidkii kale abu umaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey fii saxiixi muslim iqra'uu alqur'aana fainahu ya'tii shafiican liasxaabihi yowma alqiyaama qur-aanka akhriya wuxuu imanaya isagoo asxaabtiisa u shafeeco qaaday yowma alqiyaama asxaabtiisu waa ayo waa dadka cilmiga u yeeshay ee ku camalfalay ee markaas waxa weeye ku toosnaaday kii kale markaas qur-aanka ku camalfali waaya ee ka jeestana xujo markaas ayuu ku noqonaya oo isaga ayuu ku dacwoonaya cilmiga sharcigaa barashadiisu waa waddada jannada markaas waxa weeyaan ku gaadhayno saa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi fiima akhrajahu muslim fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allaahu lahu bihi dariiqan ila aljanna qofka mara waddo waddadaasoo cilmigu ku raadinayo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu mariyaa uu fududeeya waddadii jannada waddada jannada ayaa cilmiga markaas waxa weeye lagu gaadhaya adduunyadana waa lagu gaadhaya aakhirana waa lagu gaadhaya adduunyada waxaa lagu gaadhaya cilmiga sharciga barashadiisa waxaa qofkuu kala baraya hanuunkii iyo baadidii xaqiiyo baadilkii ayuu kala baraya tawxiidkiiyo shirkiguu kala baraya waddadii toosnayd iyo tii qalloocdeed buu kala baraya wixii wanaagsanaana markaas qofku waa uu la imanaya ee cilmiguu baray wixii xumaayee sharka ahaana waa uu ka fogaanaya siraad almustaqiimkii dariiqii toosnaa ee ilaahay subxaana wa tacala aanu weydiisanayno ihdina siraad almustaqiim waxaa lagu gaadhayaa adduunyada marka la joogo waa cilmi siraad almustaqiim qofku inuu cilmi u yeesho ayaa markaas waxa weeye uu ku maraya adduunyadana ee aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala dariiqa markaa jannada ayuu ku hagaya qofka adduunyaduu ku hanuuniyey marka qaarna dariiqii naarta walciyaadu billaah la mariyo ee waxa weeye loo leexiyo cilmiga sharciga barashadiisu waa shayga markaas qofka ka dhigaya ka dadka ugu fadliga weyn ee ugu mudan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa idinku khayr badan oo idinku sharaf badan qofka qur'aanka barta ee dadka isaguna bara cilmiga sharcigaa barashadiisa iyo fahamka diinta la fahmaayo waa calaamad iyo astaanta in ilaahay subxaana wa tacaala qofka khayr iyo wanaag ula doonay saa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin qofka ilaahay subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag ula doono khayrkuu doono ha noqdo mid adduunya mid aakhiraba qofkuu doono ha noqdo lab iyo dhadig kuu doono ha noqdo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu fahansiiyaa diinta waxa uu fahansiiyaa diinta waa fahan uu ka dhalanayo wixii uu fahmay inuu ku camalfalo uu ku toosnaado waxaa xadiiska markaas laga fahmayaa qofkaan khayr lala doonin inuu yahay qofkan ilaahay subxaana wa tacaala diinta uuna fahansiin fadliga cilmiga sharcigu leeyahay iyo qiimihiisa oo ah in diinta islaamka la barto ilaahay subxaana wa tacaala in la barto barasho dhaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam in si dhaba loo barto diinta islaamka in la barto waa waxaan fadligiisa iyo qiimihiisa aan la soo koobi karin oo muxaadaraad markaa fara badan haddii xataa laga caqdiyo oo loo gunto laguma soo koobi karo waa shay markaas waxa weeye aad iyo aad qaali u ah waa waxa markaas ugu mudan ee ugu sharafta badan in qofku wakhtigiisa uu ku bixiyo ilaa ay culimmadu markaas yidhaaheen inuu qofku cibaadaadka sunnayaasha ku mashquulo iyo inuu cilmiga barashadiisa markaas waxa weeye ku mashquulo labada waxaa fadli weyn inuu wakhtigiisa ku bixiyo cilmiga barashadiisa sida alimaamu shaafici raximahullah uu nasgaraynayo iyo alimaam axmed raximahullah iyo khayrkoodba bal xadiis marfuuca oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey wuxuu ku soo arooray fadlu lcilmi khayru min fadli lcibaada wa khayru diinikum alwarac fadliga cilmiga ayaa ka weyn markaas oo ka khayr badan fadliga cibaadada diintiina waxaa ugu khayr badan xalaal miiradka cilmigaa markaas qiimaha iyo qaayaha weyn leh salafkii wanaagsanaa oo waxay markaas innaka hormoodkeennii ah saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immaddii islaamkee dariiqooda iyo waddadooda hayey waxay ku baran jireen han aad iyo aad u sarreeya oo weyn ayay ku baran jireen taasna sheegitaanka la sheegayo waxay noogu sugan kudayasho iyo inay naka markaas waxa weye na kiciso oo niyadeena ay dhaqaajiso oo boorka niyadda ay markaas waxa weye naga tunto oo ay na siiso dadaal iyo ijtihaad markaas inaynu samayno inakoo hormood iyo hiigsi markaas aan ka dhiganayna waa maxay culuwulhimma marka hore waxay ka koobantahay kelmadda culuwi alirtifaac weeye sarrayn ayaa ay tilmaamaysa iyo alhimma alhimmana min alhammi ayaa laga soo qaatay alhammu waxaa la ydhaha doonitaanka qofku wax doonayo laakiin alhimma marka la ydhaa waxauu noqonaya doonitaanka aadka u sarreeya ayaa la ydhaa markaa doonitaanka bilowgiisa ayaa hammi la odhanaya laakiin doonitaanka qofku markuu hankiisu aad u sarreeyo uu waasic yahay ee uu ballaaran yahay ayaa waxaa lagu sifaynaya himma oo la odhanaya fulaan waa cadiimu lhimma amba waa kabiiru lhimma amba alhammatina waa la odhan kara waa qof hankiisa iyo doonitaankiisuu weyn yahay waxay culimmada qaarkood ku qeexeen in culuwulhimma uu yahay istisqaaru maa duuna nihaayati min macaali alumuur waasacyu lahaa xataa buluuqiha inuu qofku yaraysto nihaayada wixii ka sokeeya waxyaabaha wanaagsan halka ugu shishaysa ee dhammaadkeeda ah halka waxyaabaha sarreeya ugu sharafta badan ee ugu dhammayska tiran wixii ka sokeeya inuu qofku xaqiro inuu ku gaabsado oo qofku u saciyo oo uu aad uga shaqeeyo inuu arrimaha wanaagsan heerkeeda sare iyo dhammaadkeeda waxa weeye uu gaadho meelaha soke ee dhowdhowna uuna waxa weeye markaas ku gaabsan in qofka hankiisuu sarreeyo oo khayraadka cibaadaadka cilmiga barashadiisa han weyn uu yeesho oo halka ugu sarraysa uu hiigsado oo u saciyo aad uga shaqeeyo waa shay markaas mashruuca oo ilaahay subxaana wa tacaala noo sharcigareeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sharcigareeyey ilaahay subxaana wa tacaala aayaadka qur-aanka uu kaga warramay fastabiquu alkhayraat wsaaricuu ilى makfirati min rabbikum wajannati carduha asamaawaat wاlard wfii dalika falyatanafas اlmutanaafisuun faصbir kama sabra ulu اlcasmi min اrusul ilaahay subxaana wa tacaala aayaad kala duduwan ayaa wuxuu inagu amraya inaanu u beratanno oanu u dheerayno khayrkiiyo wanaagga waxa dembidhaafka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku jiro waxa jannada markaas waxa weeye ina gaadhsiinaya khayrka inaanu u degdegno inaan u kala dheerayno ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ina faraya rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam sidaasoo kale wuxuu leeyahay ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjas waxaad ku dadaashaa ixris asbaabta iyo dadaalkaaga waxaad aad kula timaaddaa calaa maa yanfacuk waxa ku anfacaya ee waxtarkuu kuugu jiro adduunyo iyo markaas waxa weeye aakhiraba ilaahayna subxaana wa tacaala kaasho hana caajisi oo wixii ku anfacaya ee khayrkiiyo wanaagga ah inaad gaadho ood ku dadaasho ha ka caajisi asbaabta la kaale aad ku gaadhayso ilaahayna subxaana wa tacaala kaasho waayo laa xawla walaa quwata ila billah qofka hankiisa sarreeya waxba ma gaadhsiinaya haddaan ilaahay subxaana wa tacaala uuna kaalmayn oo ilaahay subxaana wa tacaala uuna waxa weeye awooddiisa ugu fududayn waxaa rasuulka calayhi salaau wasalaam uu yidhi kama jaءa fi الطabraaniyi min xadiiث alxuseyn bn cali sheekh اlalbanina fi الصaxiixa uu waxa weeye markaas ku taصiixinayo amba uu ku quweynayo bimajmuuci duruqi ina allaha yuxibu macaaliya اlumuuri wa ashraafaha wayakrahu safsaafaha ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu jecel yahay arrimaha kuwooda sareeya ee ugu sharafta weyn baa ilaahay subxaanaه wa tacala u jecel yahay wuxuu necab yahay arrimaha kuwooda hooseeya ee liita ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu jecel yahay waa inuu qofkuna markaas waxa weye naftiisa ula jeclaado oo khayrkii wanaagga waxyaabaha ugu sarreeya waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu necab yahayna waa inuu qofku markaas uu naco oo naftiisa waxa weeye uuna la jeclaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii ma akhrajahu albukhaariyu wa muslim min xadiidi xakiim bni xiisaan markuu ka warramay qofka wax bixinaya iyo qofka wax la siinaya muxuu uhi walyad alculyaa khayrun min alyaddi sufla gacanta markaas sarraysa oo aan qofka wax bixinaya ayaa waxay ka khayr badantay ka fadli weynta gacanta hoose qofka wax la siinaya idan qofku waa inuu hankiisu noqdo inuu noqdo qofku isagu gacanta sarraysa leh ee wax bixinaya ouna noqon qofka gacantiisu ay hoosayso oo ah isaga ka wax la siinayo waa marka baabka nafaqada laga hadlayo baab kasta oo wanaagga ka midina waa sidaasoo kale ayaa waxa weeye isaguna uu noqonaya dadkeennii wanaagsanaa haddaynu iyakana eegno waxay sidaasoo kale ku dhiirigelin jireen inuu qofku hankiisu iyo doonitaankiisu uu sarreeyo oo arrimaha kuwa ugu sarreeya ee ugu sharafta badan uu ku dadaalo meelaha hoose uuna ku qancin qofka naftiisu waxa weeye ay sharafta badan tahay waxyaabaha kuwooda sarreeya ee ugu sharafta badan buu raadinaya meelahaasoo kama daymoonayo laakiin qofka marka nafta ku jirta ay hoosayso meelaha soke ayuu ku qancaya arrimaha kuwooda sarrena ma raadinaayo oo waxa weeye ma hiigsanaayo alimaam maalik wuxuu leeyahay wa calayka bimacaali alumuuri wa karaa'imaha waattaqi radaa'ilaha wamaa safa minha waxaad laasimtaa arrimaha kuwooda markaa sarreeya ee karaa'imta ugu wanaagsan waxaad iska ilaalisaa buu yidhi arrimaha kuwooda liita wamaa safa minha iyo waxa hooseeya iska ilaali faina allaha yuxibu macaaliya alumuuri wayakrahu safsaafaha tartiibu lmadaarik lilqaadi ciyaad ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu jecel yahay arrimaha kuwooda sarreeya kuwa hoosena ilaahay subxaanah wa tacaala waa u necabi xadiiskii markaas hadda aanu soo sheegnay ayaad mooddaa alimaam maalik raximah ullah inuu tilmaamaayo ibnuljawsi raximah ullah waxaa isagu uu leeyahay min calaamati kamaali alcaql culuw alhimma waxaa ka mid a astaanta qofka maskaxdiisu inay dhammaystiran tahay in hankiisu iyo doonitaankiisuu sarreeyo waraadi biduuni danii qofka halka hoosaysa raalli ka noqdaa waa qof naftiisu ay hoosayso laakiin qofka nafta ku jirta ay sarrayso ay tahay naf markaa waxa weeye sharaf badan wanaagga jecel arrimaha kuwooda macaali lumuur ee ugu sharafta badan buu raadiya waxa markaas hooseeyana naftiisu waxa weeye way ka yacnii hanqal taagaysa oo xagga sare ayay hiigsanaysa oo hoosu soo foorarsamayso saydulkhaadirku hadalkaa ku leeyay ibnulqayim raximah allahu tacala isaguna wuxuu yidhi alcilmu waalcamalu taw'amaan ummuhumaa culuwu lhimma wuxuu idhi ibnulqayim aad buu uga hadlaa ibnulqayim raximah ullah culuwu lhimma kutubtiisa madaarij usaalikiin iyo badaa'icu alfawaa'id iyo alfawaa'id aad buu uga hadlaa hanka sarreeya iyo tilmaamihiisii waxyaabaha lagu gaadho waxa uu yidhi cilmiga iyo camalku qofku inuu aqoon yeesho oo diinta uu barto aqoon u yeesho oo uu ku camal falo waa toomaan waa mataane sacaadada qofkiiyo liibaantiisa labada ayuu ku gaarayaa dee ma kala hadhi karaan cilmi inuu yeesho cilmigana waa inuu la socdo uu la saaxiibo camal waayo ujeeddada cilmiga loo baranayo sharcigaa waa inuu qofku naftiisa ku hagaajiyo ku islaaxiyo caqiid ahaan iyo cibaad ahaan iyo akhlaaq ahaanba marka cilmiga laga warramayaana waa cilmiga naafica cilmiga naaficina waa ka qofka wax ka bedelaya wuxu taraya camalkuu la socdo marka cilmigii camalku wuxuu idhi waa mataano way wada socdaan markaasaa wuxuu idhi ummuhumaa waa culuw lhimma waxa hooyo waa cilmiga iyo camalkaba waxay u noqonayaanu asalo ah sida qofka hooyadii ay asal ugu tahay hanka sareeye buu yidhi culuw lhimma marka culimmadu aad bay hankaa sarreeya uga hadleen oo waxay markaas ay ugu faahfaahiyeen waxyaabaha markaa asbaabta culuwulhimma lagu gaadho ayaa iyana ay ka hadleen sideebuu qofku noqon kara qof hankiisuu sarreeyo hansarhayntu waxay u qaybsantaa mid jibilli oo qariisiya oo qofka ilaahay subxaana wa tacala uu ku abuuray iyo mid iktisaabiya oo qofkuu kasban karo oo uu baran karo naftiisa uu ku carbin karo dadka qaarkood baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku abuuray hanka weyn ee sarreeya naftoodu kuma qanacdo meelaha markaas waxa weeye hooseeya ee gaaban laakiin dee iyo kibaa kala qaybsamayo qaarna hankaa sarreeya waxay gelinayaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu raallida ka yahay ee ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye uu jecel yahay ee lagu dhexlaayo markaas qofku uu ku helaya jannada inuu galo sacaadada markaa dhabta inuu helo kaasay hankooda markaas gelinayaan dhammaan abwaabta khayrka ee kala duduwan bay gelinayaan qaarna hankoodaa sarreeya meel markaas waxa weeye hoosaysa oo adduunyada ah iyo maxaanku dhahay zukhraf alxayaati dunya ayay gelinayaan qofka ilaahay subxaana wa tacaala muwafaqa ah waa qofka markaas dee hankiisaa sarreeya khayrkiiyo wanaagga geliya ee waxa markaas naftiisa badbaadinaya ee jannada uu ku gelaayo naartana ka xoraynaya ayaa hankiisaa sarreeya uu gelinaya dhammaan abwaabta cubuudiyada waxa weeye kala duduwan ayaa hankiisaa sare uu gelinaya laakiin haddii hankii sarreeye la geliyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu necab yahay macaasida iyo munkaraadka haddii la geliyo sharki iyo xumaanta in laga shaqeeyo hankiiyo awooddii ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu ku abuuray haddii la geliyo khasaare ayay noqonaysa waayo waxay noqonaysa qofku inuu hormood ku noqdo sharki iyo xumaanta inuu hormood ku noqdo kaasina wuxuu qaadanayaa dembigiisa baadida isaguu lumay iyo baadida cidda uu lumiye buu qaadanaya sida qofka khayrkiiyo wanaagga hormood ku noqda uu qaadanayo khayrka wanaagga hormoodka ugu noqday iyo khayrka cidda markaas waxa weeye kaga dayataba waliajli dalik ducada dadka wanaagsan ee khayrka maxaa ka mid a wajacalnaa lilmuttaqiina imaama ilaaho waxaad nooga dhigtaa kuwa alle subxaana wa tacaala ka cabsado hormood nooga dhig yacni qaar khayrkiiyo wanaagga ay kaga daydaan nooga dhig kaasi markaas hamiga ee hamigaa sarreeye qariisiga ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu ku abuuray waxa uu aqbalaya markaas inuu siyaado oo qofkuu sii kordhiyo inuu nuqsaamana markaas waxa weye waa aqbalaya hadduu qofku ka shaqaysiin waayo u adeegsan waayo qaybta labaadee hamiguna waa mid kasbiya oo qofku naftiisa uu ku tababaraayo waxyaabaha markaas hanka qofka sarraysiin kara waxaa ka mid a culimmadu tilmaameen alkhlaas qofku inuu acmaashiisa ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa ugu raadinayo oo ujeeddo kale una ku lahay ikhlaasku waa waxyaabaha ugu waaweyn ee acmaasha markaas ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu kaga aqbalayo ee acmaasha markaas wanaagsan ilaahay subxaana wa tacala qofka ku waafajinaayo waa shardu qabuuli ilacmaal camal kastoo qofkuu qabanayo waxaa shardu ah salaadda aynu tukanna hadday tahay khayr kasta hadday tahay inuu ilaahay daraaddii subxaana wa tacala ay ka tahay marka ikhlaaska qofka laga helo ee camalku ilaahay daraaddii subxaana wa tacala uu ka yahay waxay keenaysa markaas yani han weyn inuu sarreeyo waayo waa qof ilaahay raaliyahanshihiisa camalkiisa ku raadinaya iyo ilaahay subxaana wa tacala jannada inuu geliyo wax ka sokeeyana markaas aan eegahayn waxaa ka mid ah sidq qofka markaas inuu run ka sheegayo hadalladiisa iyo afcaasha uu samaynayo inuu run ka sheegayo waxay taasuna meesha ka saaraysa inuu noqdo qof wax sarreeya doonaya naftiisu ay iska jeceshay laakiin ficil aan lahayn oon hamigiisii aan ka run sheegahayn taasi ammaan iyo ididiilay noqonaysaa hansarray noqon mayso waxaa ka mid a cilmiga waayo cilmigu waxa uu qofka baraya waxa wanaagsan ee ay tahay in la raadiyo waxa ugu fiicanaysaanu sheegnay dee la raadiye hankii qofkuu sarreeyana cilmiga ayaa ka mid laakiin waxyaabaha kale wanaagsane hankaagu ku sarraynayana cilmiga ayaa markaas waxa weeye ku baraya waxaa ka mid ah ducaa ilaahay subxaana wa tacala qofku inuu baryo ducadu waa waxyaabaha ugu waaweynee khayrka qofka u soo jiida khayr dunya wa khayr alaakhira marka qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala u baryo in hankiisa ilaahay subxaana wa tacaala markaas waxa weeye uu sarraysiiyo oo han sarreeya ilaahay subxaana wa tacala uu ku arsaaqo waxaa ka mid ah dikriga xuska ilaahay subxaana wa tacaala waayo xuska ilaahay qofka awood buu siinaya arrimaha waaweyn ayaa ilaahay subxaana wa tacala ugu fududaynaya karat lcibaada wa quwatuha baa ka mid a qofka cibaadadiisu inay farabadato cibaadadu acmaasha ayay qofka u fududaysaa acmaasha aad adag ayaa cibaadada faraha badan qofka u fududaynaysa xubnihiisay markaas waxa weeye u fududaynaysa in acmaasha waaweyn uu qabto bolu firsada saxaabadu sida markaa bisha ramadaan iyokoo sooman ayaa haddana markaa jihaadka geli jira innakana maanta waxaa laga yaabaa in qofku hadduu sooman yahay meeluu dee waxa weeye markaas uu ku ciiro oo dhaa waxba ma qaban karayo waxaa ka mid a waxyaabaha hanka sarreeya ka qayb qaadanaya dabiicatulmar qofka dabiicaddiisa taana waatan horeo soo sheegno dee qofka markaas ilaahay subxaana wa tacaala han sarreeya uu ku abuuray waa in markaas waxa weye uu ka faa'iidaysto oo hankiisaa khayrkii wanaagga uga shaqaysiiyo waxaa ka mid a aharulwaalidayn amba tarbiyatulwaalid waalidku raadka uu ku yeelanaya ilmihiisaa ka mid a waalidku waa waxaa ilmaha u ku abuuri karaa hanka sarreeya ee weyn ayuu ilmihiisa ku abuuri karaa hadduu fahansanya wuxuuna ka qayb qaadan karaa in hanka ilmaha uu baabiyo hoos uu dhigo haddii waalidku ilmihiisa uu waxa weeye waxyaabaha sarreeya inuu hiigsado uu waxa weeye markaas ku dhiirigeliyo inuu u sheego inuu gaari karo inuu wanaagsan yahay uu ku dhiirigeliyo ilmaha hanbay taas ku abuuraysa hankiisu inuu weynaado laakiin hadduu cakiska la yimaado hadduu niyadda ka jebiyo uu idhaha waxba ma tihi waxba ma baran kartid waxba ma qabsan kartid hankiisu uu burbur ka dhigaya waana markaas waxa weeyaan waalidku taa uu iska ilaaliyo nashatu lbiia walmujtamaca oo ka mid a bii'ada iyo deegaanka siduu markaas waxa weeye ay hankoodu yahay hadday yihiin dad cilmigu markaas agtooda qiimiye sharafuu leeyahay iyo wanaag iyo khayrka iyo horumarka waxa wanaagsan mujtamac isku kaalmaynaya hadduu yahay iyo dhismaha waxay noqonayaan markaas qofka bii'ada noocaasoo kale iyo deegaanka noocaasoo kale ku koraa hankiisu isagana markaas waxa weye uu sarraynaya laakiin meel waxa weeye jahliguuu ku fara badan yahay wanaaggu markaasuu yar yahay hadduu qofku ku karo dee almaru madaniyun bidabci amba almaru ibnu bi'ati baa la yidhi qofku kuwaasaa raadinayo qof ilaahay u naxariiso mooyaane la nooc ayaa markaasuu noqonaya waxaa ka mid a itikhaadu alqudwa inuu qofku samaysto qudwa ciduu ku deenaayo hankooduu sarreeyo ciddaa markaasuu ku deenaayo ee hankooduu sarreeyo waxay markaas wuu hiigsanaya hanka sarreeya ayuu ka kasbanaya oo ka baranaya taasina laba dhinac bay noqonaysaao mid waa in dadka ahlulhimmati alcaaliya dadka hankooduu sarreeyo waa inuu ku dadaalo inuu la fadhiisto oo uu la saaxiibo dadka hankooduu hooseeyo ee waxa weeye uu liitana waa inuu markaas iska ilaaliyo inuu la fadhiisto waa kuwaas waa xagga dadka markaas waxa weeye nool waayo dadku saanu soo sheegnay dee qaarna waa ahlulhimam alcaaliya qaarna waa dad hankoodu markaasuu hooseeyo markaa dadka hankoodu sarreeyey tiigsimaadkooduu dheer yahay inuu kuwaa la saaxiibo ku dadaalo dadka hankoodu hooseeyana inuu iska ilaaliyo waayo almar'u waxa li man jaalasa jaanas qofku cidduu la fadhiisa la jinsi buu noqonaya asaaxib saaxibunba ayaa xikmaddu ay tiri carab qofka saaxiibku waa soo jiide qofka hankiisu sarreeya haddaad la fadhiisato adna hankaasana kuu jiiday qof hooseeya haddaad la fadhiisatona wuu kula degaya hoos buu kuula noqonaya saaxiibka markaas waa inuu qofku doorto dadka markaas waxa weeye aan noolayn de waa in uu waxa weeye markaas diraaseeyo oo akhristo cidda ugu hanka weyn ee hanka sareye lagaga daynayo waayo cidda ugu hanka weyn ee hormoodkeenna koya inoo ah man hum waayo rasuulullah sala allahu calayhi wasalam soo maaha khayr kastiiyo wanaag kastoo la eego cidda waxa weeye markaas ugu han weyn ee ugu dheerayn badan ean cidigaari karin ee kamaalaadkiiyo wanaagga oo dhan dhammaystiray waa rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam sayid alkhalq laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana dhinac walba ka dhammaystiray marka qofku inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii iyo siiradiisa uu daraaseeyo oo uu barto oo hanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu ahaa markaas waxa weye uu yacni ku dadaalo inuu naftiisa ku tababaro waxaa haddana ka mid a saxaabatu rasuulillahi sala allahu calayh wasalam ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu rabeeyey ee hankoodii waxay hiigsigoodu sarreeyey haddana aclaamu alumma ummadda muslimiinta dadkii hormoodka u ahaa ee waxa wey markaas hankoodu sarreeyey iyadoo culammada islaamka hankoodu dhammaantood wada sarreeyey oo sidaanu in ya- wax ka mida tilmaami doonno dee khayrka iyo wanaagga ayna soo gaadhsiiyeen iyo dhaxalka ay nooga tegeen hansarrayn uu yahay hankoodu sarreeyey laakiin haddana waxaa ka mid a culammada qaar markaa hanka sarreeya aad uga hadla qaar markaa waxa weye tusaale u ah sida ibnu caqiil raximah اllahu tacaala imaamka adkiya alcaalam lagu sheegay waa ee lahaa laa yaxilu lii an udayaca saacatan min cumri buu yidhi xalaali ma aha in saacad wakhtigayga ka mid aan dayaco haddii carabkaygu iska taaga buu yidhi mu- mudaa- muraajacada iyo cilmiga inaan markaa waxa weeye munaadareeyo oo iyo baaritaankiisa indhahayguna markaa daalacashada iska taagaan maskaxdaydaan anigoo jiifa oo nasanayaan ka shaqaysiiyaa buuri maskaxdaan ka shaqaysiiyaa buuri waxuu qoray kitaabu alfunuun oo amaanimiya mujallad ah kitaabka alfunuun la ydhaa oo siddeed boqoloo mujallad ayuu qoray muxuu ku qoray markaa dee inuu ma aha inuu cidlo iska fadhiyo wakhtigiisa iska dayici jiray waa kaa markaas xaalad walba wakhtigiisa markaas waxay ka faa'iidaysan jiray in wakhtigiisa aan dayacahay waxaa ka mid ah waxa weeye ibnuljawsi isaguna dadka markaas hankooduu sarreeyey ee waxa weye aadka uga hadli jiray hanka sarreeye ka mida alimaam ibnujawsi raximah allahu tacaala ayaa ka mida ibnu taymiya shekhulislaam ibnu taymiya alimaamu nawowi culammada markaas qarnigan asheekh alalbani asheekh waxay markaas ibnulbaas alcuthaymiin ashinqiidi waa in markaas yacni siiradooda culummadaas hanka uudu sarreeyey ee ummadda markaa raadka weyn kaga tegey in markaas waxa weeye la diraaseeyo oo waxa weeye yacni lagu daydo qodobka ugu dambeeyaan kaga baxaya waa namaadij tusmooyin kookooban inaan bal inooga soo qaado hanka salafku siduu u sarreeyey cilmiga barashadiisa saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam haddii aanu eegno waxaa ka mida jaabir bnu cabdillaah radia allahu canhu waxa uu u safray oo socdaal uu galay rixlo ah bil in loo socdo saxaabiga kale cabdilaahi bnu unays fii dalabi xadiiin waaxid hal xadiis ayaa markaas waxa weeye min almadiina ila ashaam ayuu markaas safar waxa weeye uga gala bil in loo socdo hal xadiis inuu saxaabigaa ka soo maqlo markaasaa saxaabigaasi markuu u tegey markiiba uu salaamay uu mucaaniqeeyey maxaa ku keenay buu ku yidhi dabeetana xadiisun balaqani canka buuhi xadiis iga soo kaa gaadhay wax kale muu weydiin alimaam albukhaari fi aladab almufrad ayuu ku soo saaraya iyo culimo kale oo saxaabo kaleo iyakuna hal xadiis sidaasoo kale safar u galay waa uu ku sheegaya alimaam alkhadiib raximah allahu tacala kitaabkiisa arixla waxa weeye markaas fi cilmi alxadiis markuu kaga warramayo raxil fii dalab alxadiis uu ku sheegaya qaar kale oo fara badan bal ka warran hal xadiis ayuu bil dhan uu diyaargaroobo safar u gala innakana maxaa laga yaabaa in midkeenu yidhaha haddii la yidhaha halkaa darsi baa laga bilaabay wallahi mas- halkaas wuu igu fogyi halkaa markaas maktabaddaa masale ka soo eeg wallahi maktabaddaas way igu fogtah de markaa waanu inakum baa nafteenna markaa ku dhiiri gelinayne markaan siirada selafka ka hadlayno hankoodu siduu u sarreeyey cilmiga barashadiisa laakiin waa siday soomaalidu yidhahdeen waa kaafiyo kala dheeri laysat inaa'ixatu hakla mila naa'ixati almusta'jara gabadha markaas yani markay wax dhintaan ooye see la soo karaysaa laba mid ahaa ta qofkan uu ka dhintay ee geeridu ee baroor geeridu iyada ay ku dhacday dee isku mid maaha laakiin waa sidii la yidhi tashabbahuu bihim in lam takunuu milahum ina tashabbaha bilkiraami falaax waa inaanu isku shabbahno oo waxay markaas nafteena aanu ku shidaal aanu ka dhiganno aanu ku kicinno laakiin ummad waxa weye dad markaas waxa weye khayrkii wanaagga ku hormaray oo tegey ayay haaya wuxuu idhi saciid ibnu lmusayib ba ibnulmusayib kuntu la asiiru allayaaliya waalayaama fii talabi alxadiidi alwaaxid waxaan ahaa mid u socda habeenno iyo maalmo xadiis qura raadintiisa ayaan habeenno iyo maalmo u socon jiray saciid bn abi maryam wuxuu ihi waxaan maqlay maalik ba wax- ayaan maqloo leh jaalasu nucaym almujmir abaa hurayra cishriina sana nucaym almujmir taabicigaas wuxuu abu hurayre la fadhiistay labaatan sana ayaa markaas waxa weeye la fadhiistay alimaamu shaafici raximah allah waxaa laga soo wariyey inuu yihi xafidtu alqur'aana waana bnu sabci siniin waxaan qur'aanka xifdiyey anigoo toddoba jira wa xafidtu almuwada waana bnu cashri siniin muwada alimaam maalik waxaan ku xifdiyey toban jir baan ku xifdiyey deenakana xaalkeenu waanu ognahay soo maaha wuxuu idhi cabdilaahi bni axmed ibni xambal wuxuu igu yidhi abu zurca oo ah imaam xaafida oo culimmadu ahluxadiiskaa ka mid ah abuuka isagoo la hadlaya cabdilaahi aabbaha waa axmed binu xambal yaxfad alfa alfa xadiis wuxuu xifdisan yahay kun kun oo xadiis buu xifdisan yahay yani waxaa noqonaysaa malyuun xadiis ayuu xifdisan yahay cabdullaahi bn naafic wuxuu ihi jaalastu maalikan hamsan wa alaaiina sana waxaan la fadhiistay maalik oon cilmiga ka baranayay shan iyo soddon sano cabdiraxmaan ibnu lqaasim oo ah aclamu nnaas fii madhab alimaam maalik waxaa la yidhi ishiriina sana majliska alimaam maalik ayuu laasim ouna ka faaruqi jiray ilaa uu noqday cidda ugu aqoon badan madhabka alimaam maalik yacni aad bay u fara badan yihiin waxyaabaha waxaweye markaas qisaska la yaab kale ee selafka laga soo wariyey hankoodu cilmiga barashadiisa sida uu sarreeyey cabdulaahi bn maxamed faqiihu alciraaq waxaa la yidhi waxa uu ku daalacday muqniga lilimaam muwafaqidiin bnu qudaama kutubta markaa fiqiga islaamka khusuusan almadhab alxambali ugu waaweyn ee ugu waasicsan ugu ballaadhan waxuu daalacday aaaiiina mara saddex iyo labaatan jeer buu daalacday badankiisa waxa weye wuu xifdisanaa amba in badanoo ka mida markaasaa markuu daalacdaba tacliiq buu saari jiray oo wax ka miduu sharxi jiray ibnu xajar alcasqalaani mucjab dabaraani fii majlisin waaxid hal meel ayaa markaasu ku ahriy alimaam maali alimaam nawowi raximah ullah maalintii waxa uu xaadiri jiru labiyo toban markaas cashar buu dhigin jiray markaas hanka culimmada salafka cilmiga barashadiisa sida hankooda iyo doonitaankooda u sarreeyey mid markaas waxa weeye dee la koobi karo o laga bixi karo maaha kutub bayba u gaar yeeleen oo culimmadu ka qoreen kutubtaa markaas waxa weeye in loo noqdo oo la akhriyo ayaa loo baahan yahay waayo waa shidaal qofkii shidaya de aniga iyo waxaweye ma garanaysaae ehel umaaha inaanu ka hadalne qofkii dadkii markaas dee hankooduu sarreeyey ayaa loo baahnay inay ka hadlaane laakiin waa min baabi tadkiir marka hore naftaydaan shidaal uga dhigayo idinkana markaas waxa weye aan idin xasuusinayo laakiin in markaas waxa weeye la akhriyo oo qofka hankiisu uu sarreeyo ayay ujeeddadu markaas waxa weeye ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala khayrka waxa weye markaas hayna waafajiyo wallahu subxaana wa tacaala aclam wbaaraka allahu fiikum أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته